saacadihii lasoo dhaafay suuqa weyn ee magaalada burco waxaa ka dhacay iskuday lagu doonayey in lagu gubo gebi ahaanba suuqaasi ilaa saddex nin ayaa la soo warinayaa inay isku dayeen sidii ay dab u qabadsiin lahaayeen suuqa magaalada burco balse markii ay dadka ka war heleen ay halkaas isaga baxsadeen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada burco ayaa waxa ay ka warbixiyeen qaabka ay raggaasi isku dayeen inay u gubaan suuqaasi ilaahay baawoodla ilaahay baawooddiisa nagaga qabtay iyadoo suuqi laga rawaxay oo sideed iyo barhkii tahay oo dad badanna jooga dad badanna rawaxay ayaa la arkay saddex xihan oo timadheerayaasha ah oo ku qabanaya bicihii dhisnaa iyo shiraaqyadii ku qabanaya dab ilaahay baa subxaana wa tacaala naga caawiyey inan baa aragtay way yaryeedeen waa la qaban kari waayey markii ay yaaceena laga soo noqdayna howlgal waxaanu gallay inaannu dee sidaanu waxu qabsan lahayn isaga furfur lahayn bacaaya sharqaanta aannu iska furfurro iyadoo laga carraabay oo ay maqhrib tahay oo hal inani joogto ayaa saddex nin oo midraama leeyahay la arkay iyadoo harkii aan noo xidhnaa ee bacaha iyo maryaha ahaa uu ku qabanayo qayladii ay inantu qaylisayna way booreen le saddex ninoo xoog leeyahayna way carareen way gaari waayeen oo ilaahay dabkii habeenkii aanu halkaa ku qabannay ilaahay naga badbaadiyey arrintan ayaa sii xoojinaysa hadalhaynta ah in gubashada suuqyada waaweyn ee soomaaliya ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye kuwaas oo doonaya inay curyaamiyaan dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed